sabuuraddii boqol soddon iyo labaad rabbiyow bal xusuuso daa'uud dhibaatooyinkiisii oo dhan iyo siduu rabbiga ugu dhaartay oo nidar ugu galay ilaah xoogga leh oo yacquub isagoo leh hubaal anigu geli maayo teendhada gurigayga sariirtaydana fuuli maayo indhahayga seexasho isugu qaban maayo il iyo baalna isu keeni maayo ilaa aan meel u helo rabbiga oo aan taambuug u helo kan xoogga leh oo yacquub bal eeg annagu waxaan ku maqalnay ifraataah oo waxaan ka helnay berinkii duurka waxaan geli doonnaa taambuugyadiisa oo waxaan ku sujuudi doonnaa meeshuu cagaha saarto rabbiyow sare joogso oo meeshaada nasashada gal adiga iyo sanduuqa xooggaaguba wadaaddadaadu xaqnimo ha huwadeen quduusiintaaduna farxad ha la qayliyeen addoonkaagii daa'uud daraaddiis ha sii jeedin kaaga subkan wejigiisa rabbigu run buu daa'uud ugu dhaartay oo dhaartiisiina ka soo noqon maayo midhaha jidhkaaga midkood ayaan carshigaaga ku fadhiisin doonaa carruurtaadu hadday xajiyaan axdigayga iyo markhaati furkayga aan iyaga bari doono dee markaas carruurtooduna weligood bay ku fadhiisan doonaan carshigaaga waayo rabbigu wuu doortay siyoon oo wuxuu u jeclaystay inuu rugtiisii ka dhigto halkaanu waa meeshaydii nasashada weligeedba halkaanaan degganaan doonaa waayo waan jeclaystay waxaan iyada aad iyo aad ugu barakayn doonaa quud oo masaakiinteeda waxaan ka dhergin doonaa cunto wadaaddadeedana waxaan hugin doonaa badbaado qudiisiinteedana aad bay ula qaylin doonaan farxad halkaas waxaan ka dhigi doonaa in gees daa'uud u soo baxo waxaan laambad u diyaariyey kii aan subkaday cadaawayaashiisa waxaan hugin doonaa ceeb laakiinse taajkiisu madaxiisuu ku waari doonaa